masar ilaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii waxay dadaal weyn gelisay muhaajiriinta doonyaha kaga soo tallaaba xeebaha waqooyiga ee dalkooda una sii gudbaa dhinaca libiya laakiin waxaa kordhay masaarida yurub ka soo galaysa iyaga oo soo maraya libiya sanadkii iminka dhammaaday labada kun iyo labaiyo labaatankii labaatan kun shan boqol iyo labaiyo afartan muhaajiriin u dhalatay masar ayaa soo gaadhay dalka talyaaniga iyaga oo soo maray xeebaha iyaga iyo libiya u dhexeeya kun iyo laba boqol iyo afar iyo lixdan qof ayaa ku kordhay marka la eego tiradii sanadkii labada kun iyo labaatankii waana muhaajiriinta ugu badan marka la eego dhalasho ahaan wadanka masar waxaa ku nool kumanaan qof oo magangeliya doon ah rajeynayana inay mar uun uga gudbaan wadamada yurub gaar ahaana magaalada qaahira waxaa ku nool boqolaal qof oo soomaaliyeed oo qaar badan oo ka mid ahi ay diiwaan ka gashan yihiin hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay muddooyinkii u dambeeyey muhaajiriinta soomaalida ah ee ku nool masar ma ay soo maraan dariiqa khadka liibiya nuuradiin cabdiraabi waa wiil soomaaliyeed oo degan magaalada qaahira in muddo ahna waxa uu ka diiwaan gashanaa hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay waxa uu iga waramay sababta ay dadka soomaaliyeed ee masar degani u joojiyeen dariiqa liibiya iyo masar sababta walaal loo joojiyey khadka liibiya waxay ahayd labadii kun iyo toddobi labadii kun iyo lix iyo tobankii markii ay muxuu aha toole masar ay ku qarqoontay doontii dadka badan ay ku geeriyoodeen dalka masar waa ay joojisay inay badda laga tallaabo deetana sababtaa darteed ayaa ay dadku u bilaabeen inay badda ay liibiya ay maraan iyadoo dariiqa ay u mariyeen ahayd inay tahriibaan masar ka tahriibaan oo ay xadka maraan una tahriibaan liibiya marka muxuu ahaa toolay dalka masar waa ay adkaysay xuduudaheeda oo dhan badiyo beriba dadkii muxuu ahaa toolay beriga mari jiray uga tahriibayey masar ka tahriibaye liibiya u tahriibayey waa ay joojisay in ay xadka ka tallaabaan dabeetana dadkii taas ayaa ku kaliftay in ay joogaan gudaha dalkana ay joogaan qaxoontigana ay ka diiwaan gashanaadaan marka muxuu ahaa tooley dadkii iminka wax tahriiba ma laha wax muxuu ahaa tooley bad oo furan ma laha meel xad oo laga gudbo oo dadku ay ka gudbaan ma laha taasaa kaliftay dadku inay dalka gudihiisa joogaan inta ay qaxoonti ka qaadayo wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga ayaa haddaba isagoo ku sugan magaalada qaahiro sheegay inay iminka dowladiisu qaadato muhaajiriin sharciyeysan oo ay ka mid yihiin masaaridu wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga ayaa waxa kale oo uu sheegay inay ka shaqaynayaan mashruuc muhaajiriinta lagu siinayo fursado ay wax ku bartaan kagana shaqeeyaan talyaaniga tan iyo intii ay dowladdan cusubi qabsatay dalkaasina ay shuruucda wax ka bedeleen waa tan shukri siciid oo u shaqaysa wargeyska the republica oo ka soo baxa dalka talyaaniga sharciyadan ay soo saareen dikreetadan ay sanadkan soo saareen labada kun iyo iyo labaatan iyo saddexda waxaa la cusboonaysiiyey horta dikreeto fluso wax la yidhaahdo oo dadka shaqaalaha oo banaanka laga haayargaraynhayo sanadkii hore uu mario daraagi sameeyey dikreetadaasaa la cusboonaysiiyey waxaa sanadkan marka la ogolyahay inay qaarna wadanka dibadiisa ka yimaadaan qaar sharci ahoo wadanka gudihiisa joogana la shaqaalaysiin karo dad gaarahaya sideetan iyo laba kun toddoba boqol iyo shan qof dadkaas qaarna dibadda banaanku ka imaanaya oo kambaniyada ahaa yargaraysanhayo wadamo fara badan oo kala gedisan oo aasiya iyo africa iyo suud america iyo isugu jira ka qoranhaya qaarka kalena qaar halkan sharci daro kusoo galay oo wadanka sharci la-aan ku ahaana iyadana waxaa layihi waa qoran kardhaan oo kambeniyadu ahaa yargarayn karaan muhaajiriinta ugu badan ee yurub soo gasha ayaa soo marta libiya marinkoodii hore ee ay soo mari jireenna waxa uu ahaa masar in xal loo helo dhibaatadani waa in masar iyo libiya ay ka wada shaqeeyeen arrinkan iyaga oo la kaashanaya wadamada yurub sidii loo xakamayn lahaa dadkaasi isku soo biimeeya biyaha mediterranean-ka cabdi xaafid cawul ismaaciil v o a london